ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey saacadii lasoo dhaafay gobolada banaadir baay shabeellada hoose iyo sidoo kale gobolka hiiraan haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxya la beegsaday fariisimayaal ay magaalada muqdisho kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa xaafadda daalo ee degmada howlwadaag ayaa saaka qarax lagu weeraray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay xala qarax la beegsadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano waaxda hordamac ee xaafadda raadeerka ee degmada dayneyle waxaana qaraxa halkaas lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo mid ka mid ah uu yahay dhaawaciisu mid aada u liita isla banaadir shala gelinkii dambe qarax ka dhacay deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa marayay waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan afar askari dhanka gobolka bay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii lagu weeraray xalay goofgaduud buurey dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin heelaboorka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa uganda dhanka hiiraanna shalagelinkii dambe howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lagu qaarajiyey sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray nuur xasan bidaar sargaalkaas ayaa hore usoo noqday taliya ku-xigeenkii saldhigga beledweyne waxaana uu hadda ahaa abaabule ka tirsanaa maleeshiyaadka macuusleyda